mahdi waa sheeko uu qoray jaamac muuse jaamac waxaa soo akhriday yaasmiin maxamed kaahin dhammaan buugaagta codaysan ee radsi online waa bilaash kala deg ama ku deeq codkaaga inaad adba u duubto sheekooyin kale mareegta radsi online com cutubka lixaad
balanbaalis yahay duul halka xaajiyadda john walker taallo markii aanu marayno ayaan aniga iyo mahdi isa salaanay isagu hore ayuu isaga sii socday aniguna waxaan xagga dambe kaga tiirsaday gaadhiga buurigiisii si aan ugu sugo cid aan garanayo oo iyana sidayda oo kale ka soo hormartay saacaddii iskuulka la furayay ayaan ku fadhiistay birta yar ee astada gaadhiga ka sarraysa gaadhiga dushiisa waxaa ka soo laalaada laamaha gobka ee ka soo dul mudhay gidaarka iskuulka geedka gobka ahi gudaha iskuulka ayuu ku yaalay laamuhuse intay gidaarka soo dul mareen ayay hadheeyeen dibadda halka gaadhigu yaallo laan ka mid a ayaan dareemay inay ka laalaado qolof cawlani qaab daran oo aada muddo xuub caaro saan ku dhowaaday ayaan dareemay inay tahay qolofta dirindiir qalashay wax dhintay ayay ila ahayd muuqaalka waan taabtay wax dhintay bay ahayd kelinimada meesha aan fadhiyo iyo waxa ay tahay mooyee aad baan ugu fiirsaday qoloftii saawaabay dhaqaaqday keligeed sidii eegmadaydu ka kicisay hurdo dheer oo ay la suulsanayd shimbiro geedka buul yar ka samaysanayay ayaa iga qalindaaray eegmadii aan ku dhaygagsanaa waxa aan ku soo dhowaaday mar kale bakhtigii igu dhaqaaqay aniga oo ka fekeraya sagagarkii iska ag taagnaa ninka bidaarta lee shaqaysanaya ee weliba ka ag calaacalayay isaguba naf muu lahayn ayaan is idhi dayacnaantii ka muuqatay qowsaarka iyo nafla-aantii qolofta dirindiirta ayaa isaga kay ekaaday aniga oo arkaya ayay qoloftii dirindiirtu igu noolaatay isaguna isaga oo na arkaya in aanu arkayno ayay haddana nafla-aantiisii iska sii jirtay waxaa markiiba jabay afkii qolofta dirindiirta ee hoos u jeeday waxaa ka soo muuqday waxa aad moodo laba gees oo jiljilicsan waxaan arkayay bakhtigii cawlanaa oo in yar in yar dib ugu noolaanaya madax yar oo rafaadsan oo xoog iyo tamar ku bannaysanaya dariiqa cidhiidhiga ah ayaa ii xigay waxaan isidhi nololi waa taa laba midjood oo dhaadheer oo jalaqsan baa mudh iska soo daba yidhi xuub aad moodo in xariir laga sameeyey oo casaan digoon iyo doog khafiif ah isugu jira ayaa ka soo baxay labada midab ee casaanka iyo doogga waxaad moodaysay in dawaar sigsaag ah si farshaxalnimo leh oo isku sar go-an loogu kala qayday balanbaalis qurux badan ayaa bakhtigii cawlanaa ee foosha xumaa ka dhalatay inta ay isku taagtay laantii ay qoloftu ka laalaaday ayay baalashii casaanka iyo doogga ahaa si ballaadhan u kala bixisay sidii wax ay jimicsanayso oo kale waxa aad moodaysay in ay hurdo subax ka soo toostay markii uu horraysay nolosheeda ayay duushay aniga oo weli ku dhaygagsan nolosha quruxdeeda naf ayaa ku jirtay xaragada ka muuqata ciyaarta balanbaalista habdhaca baalasheeda iyo quruxda leexaysigeeda waxaad moodaysay inay heesayso waxaan is idhi iyaba way faraxsan tahay waxaan is idhi way heesaysaa way duushay waxaa isku beegmay markii ay eegmadayda ka libidhay balanbaalistii iyo maqalkii aan maqlay albaabkii iskuulka oo qab yidhi waa la iga xidhay xitaa jaliska sanqadhiisii ma aan maqlayn intii aan ku dhaygagsanaa dadaalka balanbaalistu kaga soo baxday godkii madoobaa ee nolosha ugu samraysay ee ay ugu soo baxday bilicda nafta leh ee quruxda noloshu ka muuqatay waxaan xasuustay sagagarkii ag taagnaa ninka bidaarta leh waxa aan ku idhi balanbaalistii iga libdhaysay duul duul balanbaalis yahay duul duul oo sare u duul sidii ay maqlayso ayaan codka sare u qaaday markii ay iga sii fogaatay balanbaalis yahay duul ka duru qolofta cawlan ee aan nafta lahayn oo duul balanbaalis yahay duul dib ha iigu soo jeesanee duul waxa aan dareemay in ay qurux iyo wanaag igala fogaatay waxa aan dareemay inaanan ka murugoon doonin fogaanshaheeda haddana waxaan codka sare ugu qaaday balanbaalis yahay duul haddaad igala fogaatay quruxdii baalashaada bilicdii xarakadaada midabyadii dushaada aniguaan iska dayoobee duul ballanbaalis yahay duul oo baalasha aada u kala bixi noolow ayaan ku idhi ballanbaalistiiga libidhay waxaan ka fekeray in halka aan ku kulannay aniga iyo ballanbaalistu ahayd meel dayacan hadday maalin maalmaha ka mid ah soo noqotana ay gurigayga daaqadi ka furan tahay oo ay ka soo geli doonto iyada oo heesaysa markaas ayaan ku idhi ballanbaalis yahay duul oo haddaynu mar kale ku kulanno nolol ogow daaqadii gurigaygu way furan tahay waxaan moodayay inay imaqlayso balanbaalistu oo i fahmayso ima ay maqlaynin ima ay fahmayn habeenkii markii aan isugu soo noqonnay aniga iyo mahdi halkii aanu fadhiisan jirnay fiidka ilaan waa tan la isu xaaraantimeeyey in dhallinyaradu dibadda ku caweysee ayaan mahdi uga sheekeeyey sheekadii balanbaalista waxa aan ku idhi maanta waxaan arkay balanbaalis faraxsan waxa uu yidhi sideed ku garatay inay faraxsanayd waxaan idhi way heesaysay kuye sideed ku garatay inay heesaysay waxa aan ku idhi way noolayd oo sideed u maqashay waxa ay ku heesaysay waxa aan ku idhi way qurux badnayd noloshu waa qurux lagu farxo waxa aan faraxsanaynina ma qurux badnaa mana noola ayuu igu yidhi mahdi nolosha dhadhankeedu waa dadaalka lagu gaadho nolosha lafteeda waanu isnidhi farxadda iyo murugadu ma aha yool la gaadho waa laba marxaladood oo loo maro nolosha aada higsanayso labaduba way ku soo maraan oo ku dhaafaan baanu isnidhi nolosha lama gaadho ee waa la higsadaa uun baanu isnidhi waa daba huwan markaad istaagto eed istidhaahdo waad gaadhay noloshii aad u socotay waa mar aad isdhiibtay baanu isnidhi aniga iyo mahdi marba xaaladaad ku jirto meel ka dooroon haddaad doonto oo u dadaasho waad nooshahay waad qurux badan tahay wax dhintay ma qurxoona baanu isnidhi aniga iyo mahdi
cutubka lixaad dhammaad